gabaygan ku khatim baa la idhaha magaciisa in yaroo waxaan halkan ka marinayaa haddii aan sheekh caaqib ahay ama qumbi xaris aad u maqasheen ammaanta nebiga oo gabay lagu tirinayo waa oo mawlidka oo mawlidka oo kale ah waa sidaan soo socota aada ha la ii dhegaysto oo dhegihiinana kaga raaxaysta mawliidka nebigeennu waa lagama maarmaane muslin oo dhan khayr buu u yahay meel kastuu jiri eh marninkii xusya kii maqlaba waa u martabo weyne miatain malyuun ali saliiba kuwan ku maageeran macbuudkeenna oo waa ka yeel maxamed guudkiisa macal aali walasxaabi iyo magac islaam oo dhan macbuudow qabriga nebiga leydhadu ku maran marna seegin xoog badan kor iyo hoos ku muune markuu eebbahay muxamed idug maga inuu uumo maba jirin adduunyadu malyuun iyo malyuunaade macbuudkeenu nuur meelo dhiguu maalin kala qaybshay meeshii afraad buu ahaa saad u maqasheene macruuf hore inuu sii ahaa aadan ma ogeyne miya goor saliya baa layidhi meherkii xaawaade malaa'igtiiba u sheegtay inuu yahay maqsuudkii macbuud oo qabriga nebiga laydhudu ku maran marna seegin xoog badan kor iyo hoos ku muune madadaalo xoog badan haddaan iminka ka higaajo male iyo murtiye waa rasuul inaan ammaanaaye madhaafaanka hadal waa ajriga ruuxa maamulo eh marag baan u haystaa kutubo diinka maakime eh malab baan idiin shubay haddana sii macaan badane madaxiga nebiga balan kuu marshay maqal jawaabtayda mugucdii uu soo maray ayaan maamulkeed geliye magacyaha awowgiis ayaan meel ku taxayaaye maxamed cabdulaaha dhalo ehelu maamuusa madaxda reer quraysh cabdimudale waa u madnaan jiraye marna haashim iyo cabdimanaaf qusayii soo moodiye markii xigay kilaamuriya kacabdulayi maasheeye marna qaalib iyo fiirna waa mahurankiisiiye markii xigay kinaanata khusey mudrig ilyaa soo mar muldar iyo nasaar madcadnaan waa muntahadiye maxfuud bay ahaayeen axwaan maanay soo marin markuu uurka aamino galay marugi faydnaatay mugdi baxay misbaax sida cadceed meel walba u muuqday mucjise aan tiraba koobahanyaa mur soo tidhie midna kama hadhina waxa burburay sanabiyo meelyiile markuu waadigiisaaba gure cadhe masuugeene meel aan biyaba yeelan jirin moolkasbu qubaye maalintuu dhashay geedihii midho dilaacsheene marxabiyo salanha tufyi uunka maqashiiye miyiga reer xijaas beri qaxdigu meele ka asiibay murdacaadkii baadiye ayaa muur la soo galayeen mid waliba midkay qaadatay maxoga saareene mid waliba midkay qaadatay maxoga saaleene mar ma filan xaliboba iyadoo caato luga miiqan midkay sidatay baa kaba hereen muut sacaana ahe markii ay dulteed farax intuu madaxa soo qaaday ma diidna kolkuu naaska midig muhashada u laacay maashaa alle godol masle ayuu magaabsadeye midka badaxdaga u meyrisee muusan xaalayne meeshay ka timid ula kacdo khayr mahoobidaye macaluur riyo ogaay dirbay cimilad muujeene maal iyo midho midho wedhere maxamed awgiise maruu dhowr sabaan jiray isagoo meesi adhi raacay oo meel carruur kula maqaxilana mushaaxaya malaa'ig saddex baa u timid oo muraadu lehe masasina kalgacalbay salaan madaxa saareene ma xanuunsan gortay madii laabta mariyeene madow yaroo xinjira bay qalbiga meel ka bixiyeene u meydhee markii ay tula raadna kama muuqan marka khaatunu way garbaa ku madbaceeyeene miclaajkii rasuulkii saan maqalay weeyaane makaan laga kaxeeyey kolkii muqadas loo dhaafshay majmucii ambiyada imaam loo musaacideeye maamumbay salaad waxay dhan way sormariyeene markii xigay saamaawaad kolkii mari la dhaafsiiyey meeshii uu koray madag jibri dibiga soomaagiya muntahadii kolkuu gaadhay uu helay muraadkiiye meeshii nijaaso meeshii nijaaso biyaha la ysku maydhaayo masjid ba arado looga dhigay iyo mabaaxade macbuud oo qabriga nebiga leydhadu ka waran marna seegan xoog badan kor iyo hoos ku muune mushrikiintu waa tay colaad uga masayreene maqrib bay habeen ugu jireen dilay mudaysteene meeshii ku jira ciidan meeshii ku jira ciidan bay dhab ugu meesheene ma arkay nin goortu soco maray agtoodiiye ma arkay nin goortu socduu maray agtoodiiye macbuudumay wamaangala ugu mahaajireeye markay waabarkii tahayey miririgleeyeene meeshuu ka baxay raadkii bay orasmiiqeene meeshuu ka baxay raadkii bay orasmiiqeene macaawine ilaahay godkii lagaga maareeye maslaxay ahayd caarad caaradii miiqa ku hagoogtay mar iyagoo jidaal culus maroyana ma coortaysan meel tuula uga muuqatay mid ugu baydheene manficii baan weydiisanay meel ku gooyeene macbud hooyadii bay dhaheen ma ad waxaysaaye may ti riweed muraxday ee meesha ku arkeene manoo idanta inaan maallaba mala soo aareene muusad xushooday ku tihi maala waa taniye markuu miigta taabsiyey darartu maanshaysay magogii horey kaga dhargeen meeshii waxa joogay minanka weelkii ilo dhammaa deedna laga miisay macbad aabihii baa fajaay caanaha u muuqday maankaa wareeruu ku yidhi maanta yaa yimide mid barakaysan col madax kay ayaana soo maraya midka midka kacay qureysho naqay malaha waa kiye allaw maan arkay kama hadheeyo markii yidhi halkaasay inoogu taagtaa inkastuu badan yahay waa taabashadaa fiican allah inagu anfaco